wargeyska washingtonna waxaa dhegaystayaal idinku haya waddamada caalamka ee safka hore uga jira jacaylka iyo muxibo kuwada noolaanshiyaha mid ka mid ah qaababka ay dadka reer galbeedka gaar ahaan kuwa maraykanka ay isugu gudbiyaan fariimaha jacaylka ee ugubka ah aniga oo qaybta dambe ee barnaamijkan idinku maqashiin doona adiguna safibilan hey hey naftaan kaga dhigay sidee sahalyaanay kula noqon sahalyaanay kula noqon waa lala dardaarmaya waa fanaanka cabdulaahi cabdi weheliye oo ka mid a fanaaniinta reer london oo aan caawa heesihiisa iyo sheekooyinkoodaba wax idinka maqashiin doono waa caawa iyo cawayska washington aynu ku noolnahay wax waliba tartan ayaa loogu jira goor ay xitaa noqoto qofka ugu hurdada badan caalamka oo ay dhici karto in ay dad kaalimaha hore waa hore ka galeen caawa sheekadu waxay noo taagan tahay horta jacayl waa jiraa layskuma haystee laakiin waddamada caalamka kuwee ayay dadkiisu jacayl ku wada nool yihiin min qoys ilaa iyo lamaanayaasha isu doonan daraasad ayaaba lagu sameeyey falastiin axmed imaan ayaa stuudiyaha la fadhida falastiin maxaa warbixintan lagu soo bandhigayo waddamada caalamka ee dadkiisa ay muxibada iyo kalgacaylka ku wada nool yihiin hadda kusoo beegay cashay warbixintan hay-adda waxay kusoo beegtay afariy tobanka february oo meelo badan adduunka laga xusaayay maalinta jacaylka ama valentine dayga marka waxay ka hadlaysaa jacaylka oo noocyo badan ay leedahay ha noqoto isdhexgalka bulshada ha noqdo tan laba qof oo saaxiiba ama ehela ay isku hayaan iyo tan laba qof oo maaragta jacayl qoysnimo uu ka dhexeeya ay isku hayaan intaba hay-adan muddo lix sanaha ayay baaraysa arrimahan waxaana ay dalka ruwanda hadda afrika oo kale marka la fiiriyo ruwanda meesha ugu horeysa kaga jirta adduunyada marka la fiiriyana dalka philibiin ayaa la sheegay inuu yahay dalka ay dadkiisu aadka isku jecel yihiin oo jacayladooduna haba kala duwanaaday laakiin jacaylkuba uu ku badan yahay sidiisaba warbixintu waxay leedahay jacaylku ma ahan kan u dhexeeya nin iyo naag keliya balse inta badan dadku waxay sheegaan in dareemo badan oo raxmad muxubo iyo jacayl ah ay siyaabo kala duwan usoo maraan maalmahooda falastiin waxaa ka warantaa wadanka philibiin oo kale waxaa tiri daraasaddu waxaay sheegtay in dadkiisu ay aada isu jecel yihiin oo ay muxubo isu hayaan ma dabeecadda dadka halkaas deganba mise waa qaabka wadanka u dhisaan garaysan yahay waxay u eg tahay inay tahay dadka iyo noloshooda waxay isku xinaysaa warbixinta in dadka dhaqaalaha haysta iyo kuwa fakriga ah ay xataa kala duwan yihiin oo qofka marka dhaqaalihiis uu hooseeyo uu nolosha la xarbinayo oo uusan dareemada jacaylka iyo waqtigaasba aanu heli karin mararka qaar oo uu ku mashquulsan yahay maanta maxaa cuntaa beri maxaa cuntaa marka waxay isku xiraysaa dabeecadda dadka deegaanka ay degan yihiin maamulada ay haystaan meelaha colaaduhu ay ka jiraan oo kale iyo meelaha nabadu ay ka jirto waxaa la fiirinayaa sida wadankaas uu u musuq maasuq badanya mararka qaar in musuq maasuqa uu keena xataa dadku inaysan isjeclaan nuucay doonaanba ha ahaadaan ama ay yareynayso waxbaa laysku wada tuhmaya waxbaa laysku wada tuhmaya marka meelaha xasilan oo dadku ay nolosha haystaan oo aan maamul xumada ka jirin way ka jacayl badan taha la leeyahay meelaha maaragta ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan waxaad xustay in ruwanda oo kale africa laga soo xusay oo la yiri meelaha dadkiisu ay muxubada ku wada nool yihiin ruwandan waxaan ognahay in taariikhda markaan dib u fiirino xasuuq hore uga dhacay oo dadkiisi ay hore isu dileen ma laga hadla waxa hadda taa bedele kamaysan hadlin laakiin waxay ka hadlayaan hadda in wadankaas uu yahay wadan soo kabanaya noloshiisu aanay ahayn nolol aada qaali u ah dhaqaale ahaan wadan fiican uu yahay oo dadku aanay dhibaato dhaqaalo oo weyn sida meelaha qaar aanay qabin dalka nigeria ayaa caasho kaalinta labaad galay saddexaad waxaa gashay tanzania oo laleeyahay xataa heesahooda waxay u badan yihiin heese aad jacayl u ah madakaskar ayaa ku jirta malaawi ayaa shanaad ah lixaad waxaa gasha gaana south africana waxa ay gashay toddobaad zambia ayaa kaalinta sideedaad ku jirta kenyana kaalinta sagaalaad soomaliyan maxaa la yidhi ma umalaynaya in la qiimeeyaba mar haddii kenya lasoo gaaro waana lagu soo dhawaaday marka intaas sagaalka amaaba lagu ekeeyey oo jacaylku sagaalka uusa ka hoos maray
falastiin haddii adigaan si gaara marka kugu weydiiyo maadaama soomaaliyana aad ku dhalatay wax badanna aad soo joogtay markaad fiiriso jacaylka iyo muxubada ay dadka isu hayaan maxaa ku cabir lahayd maxay kula taha adiga ra'yigaaga waxaan fiilaya dadka markay warbixintan meelaha aan runta ugu riyaaqa waxaa ka mid a in colaadaha iyo dhibaatooyinka iyo dhaqaalo xumada ay tahay waxyaabaha isjacaylka musuq maasuq waxyaabaha isjacaylka bulshada iyo dadka micnaha jacaylkaba sidiisaba hoos u dhiga adigana waa xasuusan kartaa anaga meesha aan kusoo kornay waxay ahayd jimcihii waa og tahay dad badan u imaan jira qoyska ama me xaafado kalea la tegi jiray xataa xata hadda waxaa aad u yar isbooqashada xataa maalin dad joogaan dhihi jirnay maalin joogi maalin joogi ma jiro cabashaduna waa badan tahay qofba qofka kaleu ka cabanaya hadda waxaanba gaarna moogta heer dadka dad isugu dhowaa ay isdilaanba wadanka laakiin inkastoo een, dhaqanka iyo diintana ay jirto een, haddana laakiin soomaaliya markaad dib u xusuusato waxaad ogaanaysaa ama kuu soo baxaaya markaad aragto een, wiil iyo gabar wada socdaa ama laba gabdhood oo meel wada maraya ama laba wiil oo labisano oo xaragoona marka la arko in caruur meelaha ka soo baxday ama dhalinyaro kale ee dhagaxayn jirtay ama, ama, ama la faduulin ama jiray la faduulin jiray En, midda kale waxaa ka horey caasha halka dhaqanka meelaha halka adoo ku watay halka meelaha qaar laga yaabo in la cowriyo dadkaas iska xaragoonaya ee qo- sida quruxda badan ee sheekada isugu baxayso laga yaabo in dadka kale ay majeertaan ay yidhaahdaan kuwaasoo kale ad- weliba caashay waxaa arkaysaa meelaha qaar markii een, gabar iyo wiil ubax isku siiyaan in dadka kaag dhow ay u hambalyeynayaan ay leeyihiin oo waa qurux badan tihiin waa isku fiican tihiin ay eh, u muusoonayaan dad isjecelaad tihiin dad isjeclaa tihiin laakiin dhaqanka soomaaliga muxuu ka qaba soomaaliga marka horeba meelaha qaar in qofku qof jeclaado jacaylku waxaa dadka qaar waxay u arkaan nacasnimoba inuu yahay inuu qofku wax jeclaadaba inay Iyo- nacasnimo tahay iyo dhaqan xumo marka is adkeeya ku wada jirta laakiin dadkan kale hadda philibiiniska oo kale oo laga hadlayo waa dad dabacsan een, hadaladooda dhaqankooda aan dhibaato badan qabin oo ay u fududahay qofku amaba uu ku beeran yahaba jacayl uu qofku ku dhow uu u qaadi kara ama uu la nool yahay ama ehelka u ah marka annaga haddiiba qof wax jeclaado ilmaha intay yaryaryihiin malaha wax jeclaada oo qof ka hela naxariistiisa laakiin markii la weynaado is adkeeba bilaabanaysa inuu qof dhaqankiiba ma dhiirigelinayo inuu qofku wax jeclaado Ugoyahay gablada, ugoyo ka mubasi. Ugoyahay gablada, ugoyo ka mubasi. Ugoyahay gablada, ugoyo ka mubasi.
waa hagaag waa hagaag weli arrimihii jacaylka ayaanu ku guda jirnaa maadaama laba maalmood ka hor uu loo dabaaldegay maalinta jacaylka adduunka ee loo yaqaana valentines day waxaa stuudiyaha ila fadhiya maxamed colaad xasan maxamed colaadow een, sidaad ka warqabtaba een, laba maalmood ka hor unbay ahayd markii loo dabaaldegay maalinta jacaylka adduunka een, annagana waddankaanaan ku nool lahay maraykanka oo dadkiisu ay si weyn u tixgeliyaan eh, wada noolaanshiyaha arrimaha jacaylka iyo ubax isasiinta bal intaad indhe indheynaysay maalintaasi jacaylka maxaa adiga si gaar ah kaaga soo jiitay maxaad ka maxaa kaaga baxay maalintaas haddaan si kalaba u idhaahdo inay maalintaa jirtaba waxaan ogaaday ciyaalkii iskuulka ka imanayey iyo caruurtii waxay ku leeyihiin maanta valentines day bay ahayd maalintii jacaylka ahayd nacnac iyo waxbay sisitaan oo ay- Wada gudgududan.
wada gududan oo ciyaalkii is- isku iskuulka ahaayeen iyo waxbaa soo u- ah, ay ka soo qaadayaan ama u qaybinayo ama iskuulkiibaa laga siinaya marka sidaa horan ku ogaada horta in maalinta jacaylka ay jirto oo xilligaa la marayo laakiin caasha waxay igu yaab badneyd dukaamada magaalada aan degan gobolkan aan deganahay virginia duleedka washington ku yaala ayaan waxaan ku arkayey f- een, buufino ay ku qoran tahay berigii hore waxaan arki jiray buufino ay ku qoran tahay eh, dhalashada oo kale loogu talagalay kuwo loogu talagalay eh, maalmaha la isguursanayo oo ciid kale mubaarak ciid iyo mubaarak iyo waxa ay ku qoran yihiinoo munaasabado gaara loogu talagalay Aha.
laakiin maalmihii u dambeeyey waxaa qabsaday oo hadda intaan maalinta lasoo gaarin waxaa qabsaday kuwa valentines dayga loogu talagalay waa garata marka waxa igu yaabka badnaayo iga qoslaysiye waxay ahayd Een, buufinada qaarna waxaa ku qoran i love you oo macnaheedu yahay waan ku jecelahay waa garata oo kolley eh, jacaylkaa loogu talagalay waa garata isagoo Midka- isagoo sida loofkii noo samaysa isagoo sida lofkeenu samaysan waa garata mid kalea ku jirta oo een, waxaa ku qoran i want you
waa ku marka rabaa labadii waan ku rabaa marka labadii baan kala fahmi waayey nin dukaan dukaanladeyda ka mid a kuwa dukaamada iibiyaan weydiiyey waxaan ku yidhi labadan wax haddana waxay u yaab badneed odayaal waaweyn baa sita kuwa aan weydiinayo niman baa soo iibsaday oo dad waaweyn oo cadaan iyo madow isugu jira iibsado xarkaha sito waa ku rabaa iyo waa ku- waxaa la waa ku rabaa sitaa iyo iyo waa waa ku ku jeclahay jeclaa la sitaa.
waa garata marka ninkii baan weydiiyey waxaan ku yidhi buufinadan maxay ula jeedaan maxay u taagan yihiin magacyada ku qoran magacyada ku qoran wuxuu igu yidhi midka ilaafi ay ku qoran tahay waa ku jeclahay ku qoran tahay waxaa een, isu geeya dadka horay ay wax u dhex maraan oo xiriirka lahaa ama Ama issukaansaday qoysaska oo ama kale.
qoysaska ahaa oo isjecel baa isu geeya laakiin iyo waalidiinta iyo waxaa loo geeyaa laakiin midkan i want you ay ku qoran tahay waa ku rabaada waa ku rabaada waxa weeye sanadkiiba hal mar soo martaa een, wad- een, taariikhda- taariikhdu soo martaa dadka marka waxaa laga yaabaa nin sanadkii hore january ay dhaaftay qofuu doonayana fursad uu ku helo uu waayey uu uu sheegto uu ugu sheego uu sheego marka xishoodkii iyo wixii buu isaga bixinayaa buufinkan buu qaadaya ugu yidhi markuu u geeyo qofkuu rabayna buufinkaa tur- ka turjumayo leh qofkana wuu ku doonayaa isaga hadalba ma dhahayo marka waa qaab xishoodkii loo aan lagu dhihi karin gabadhii lagu dhici karin ama wiilkii lagu dhici karin la yirahdo waan ku jecelahay oo waan ku doonayaa marka colaada waxay ka dhigan tahay marka waxay ka dhigan tahay eh, wiilkii ama gabadhii gabar inta badan waxaa la- waa lasoo doonaa waxma doontee wiilkii eh, gabadha loo doonaayo marka ugu horeysa gabadha loo doonaayo er- marka waa ergadii oo dadban ergadiyo dadban Een, berigii soomaaliya waxaan ogeyn marka een, gabar jacayl idin dhex marayo ama aad doonayso inaad een, jacaylkaaga u sheegato waxyaalo badan baa la mar- meelo badan baa lasoo marmari jiray warqado la qoro oo loof lagu qoro iyo eh, qof saaxiib la ah oo loo maray iyo waxbaa dhici jiray Ama haddii iskuulka la wada Waa- dhigto haddii inta warqad la iskuulka- jeexo iskuulka buugga la loo jeexo, buugga dhexgeliyey lasoo dhexgeliyey iyo waxaa baa jiri jira waa laga soo gudbo waxaa lasoo gaaray email baa lasoo gaaray facebook baa lasoo gaaray MSN-ki Twitter, baa lasoo MSN gaaray.
baa las- waxaasoo dhan baa lasoo gudbay marka waxay ugu yaabka badnayd nin weyn oo gar leh oo ilaahay weyneeyo intaa la eg oo haddana buufin waa ku rabaa ugu qoran tahay oo gabaru sii gabar wada gurigeeda usii socda
lele soomaali baa ku banaan tahay colaada eh, soomaali baa horta ku banaan tahay waxaa tiri nin weynoo buufin sii wada oo- oo gabar oo- gurigeeda oo la gabar taagan gurigeeda la taagan ile waa ku rabaa ku qoran tahay laga yaabo hooyadii iyo aabihii baa arkayo i want baa ku qoran marka i want you marka gabadhoodii ninkan doonaya meeshii la doonan lahaa ee gabadhii guur loo doonin lahaa ayaa saaxiibtinimadii iyo jacaylkii bilowgiisii ayaa doonasho buufin ku qoran nin weyno sii wada nin weynoo sii wada halkii lagu marka arkayo.
daqan baaba loo arkaa doon baaba loo arkaa halkan laakiin waa nin karbeed malaha Ba- aan- waa- teeda kale waxa ka- waxa la yaab oo arrintaa intaa sii dheer ah berigii soomaaliya waa iyo- soomaaliya dhaqanka markaan fiirino dhaqanada soomaaliya dhaqanka halka way kala duwan yihiin ah Een, dhegeystayaal fara badanna waa laga yaabaa inay xaaladda hadda ku sugan yihiin oo ay ku ay jiibiyaanba kuu jiibiyaanba ay ninka markuu gabar u tago oo gabadha uu doonayo oo jacaylkiisii iyo wixiisii u sheegto laba midood buu u dhexeeya ay in la diido lagu gacan sayro ay iyo in durbadiiba sidii uu wax u sheega loo carab laalaadiyo khiyaano iyo been lagu wado marka dambe meel cidlaa lagu dhammaado ama ama ama adaa kuwa ticlaada ona dumarkii soomaaliyada ka mida laakiin eh, anu si guud maaragteen xaaladda labada dhinacba aad uga warqaba ragga iyo dumarka soomaalida maadaama aan qof bulsho ku dhex jirta ahaa waxaa laga yaabaa iyada oo markaasi qofkaasi u yimid ama jacaylka u sheegta ku ixtiraamaysa inay markiiba la soo boodo anaa kaa dar oo goormay ka darnaanaysa daaba loo sheegay marka horta waxay- waxay u kala duwan yihiin asluubta way ku kala duwan yihiin Waa waxaa gar- laga yaabaa gabadha marka loo tago oo ninka uu u sheegto jacaylkiisa waa ku doonaya jacayl maaha Gabadhu waa doonista tahay.
u sheego gabadhan buufinka loo sidadee waa halkan waa halkan maraykanka waa garta marka la yidhaahdo buufinkaa loo geeya lagu yidhahdo ku doonaya durbadiiba kama hor istaagi kama hor imaanayso waxay leedahay soo dhawow cabitaankiibay shubaysaa qofkiibay si fiican u ila marti sheekaynaysaa baa loo yahay Ha, laakiin jawaab ma siinayso waa garta go-aanka dib buu u yaalaa ay Een, haddii marka ga- laga yaabo haddii gabadha marka ay ninkii rabtana oo ay soo dhaweysana hawshii halkaabay ka bilaabanaysaa haddii Oo haddii aanay rabinna go-aanka wuxuu noqonayaa buufin baa lagu keenay la ergadii buufin bay ahayd ama laga yaabo in laga soo horeeyaba Ama in ninkaasi laga soo horreeyo gabadha nin kale oo alkuman tahay ah, waa garta marka buufinkii mid la mid ah ah, oo waa ka xumaha ay ku qoran tahay Ah.
ku qoran tahay ayay gurigiisa geynaysaa intay adreeskiisii raadisa adreeskiisii ciwaankiisii bay weydiinaysaa buufinkii bay qaadaysaa mid la mid a mid lamida kii isaga uu keeno waa ku doonaya ay ahayd mid waa ka xumahay ah am sorry aya haa waa ka xumahaydaas ayay guriga geynaysaa marka durbadiiba qofka markii layidhaha waa ka xumahay macnaheedu waxa weeye eh, waan ku soo dhaweeyey shalay laakiin maanta waxaan kuu sidaa fariin ah midii aad ii keentay mid lamida oo ah inaan aniguna diyaar u ahayn jacaylkaad ii soo bandhigta ama naftu shay- kuma rabta iska nafta raalli kuma noqo rabto, iska raalli noqo. laakiin marka so- soomaalidana waxay tirahdaa kuu dhaanin maayo dadka koonfurta degee soomaaliya waxay yidhahdaan kuu dhaanin maa dhagarey ka runta
waa garata marka maashan lagama yaqaan dhagar lagama yaqaan kuu dhaanin maa lagu leeyahay warka Haddii- indhaha la iska warka saaraya indhaha la iska saaraya
Ugoyahay gablada, ugoyo ka mugasi. Ugoyahay gablada, ugoyo ka mugasi. Ugoyahay gablada, ugoyo ka mugasi.
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya magaalada washington qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caawana waxaa dhegaystayaal marti igu ah fanaanka cabdulaahi cabdi wehliye oo ka mid a fanaaniinta soomaalida ah ee degan magaalada london ee waddanka britain cabdulaahi marka hore bal kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad iyo aad ayaan ugu aan u dhowahay marka aad bayaan idiin salaamayaa shaqaalaha dhammaan idaacadda v o e da gaar ahaan adiga caasho ah aad baad umahadsan tahay cabdi waa kaa qaadna innagoo dhan Een, bal waxaad ka warantahay cabdulaahi barnaamijka caweyska washington baad marti ku tahay caawa waana markii kuugu horreysay ee malaha barnaamijkan lagugu waraysto Een, bal waxaad ka warantaa dareenkaaga iyo bal waxyaabaha marka barnaamijkan oo kale lagugu casumo adigu aad filayso dhegeystayaasha ii dambeeyaane
wallahi een, kolley aniga kolley dabcan nin fanaan hadduu yahay ama uu sportis yahay ama qof wariyaa yahay inta badan waxa waaye een, wax professionalkiisa ayuu qabanaya ayaan u arkaa mar haddaan fanaan ahana dee ilaa iyo dhowr boqol oo qofood uga soo horjeeda qof u hiisaya umalaymayo macnaha dareenkayguna maanta anoo idaacadda v o e da markii koowaad aan waraysi ay la yeelatay tahana aada iyo aad ayaan ugu qanacsanahay gaar ahaan asmaada aan ka helay idaacadda v o e da waa tahay cabdulaahi bal waxaad ka warantaa marka nin fanaanana waa tahay waanad sheegtay dadku door bay kale leeyihiin ciyaartoy haddii la wareysanayo waxyaabaha qaar bay dhegeystayaashu ka filaan haddii fanaan la wareysanayo wax gaara bay ka filaan marka maxay kula tahay waxa adiga hadda lagaa filaya dhegeystayaasha
wallaahi kolley waxa laga filanayo kolley waxa weeye nin fanaan ah ahay fanaannimadana kolley waxa weeye dadku waxaa dadka kiciya isdejiya ama mataqaanaa dadweynaha soomaaliyed ama ha noqdaan nooc kasta ha noqdaan qanciya waa fanaaniinta ma fahamte marka maanta marka waxaa layga filayo kolley waxa waaye inaan bulshadayda aan taageero weyn aan ka haysto aana ka heli doono fursadan qaaliga aada sideena aan uga faa'iideysan doono marka waxa dhegeystayaashu ay kaa filayaan mar haddaad caawa barnaamijka marti ku tahay nin fanaanana aad tahay waa in hadalkaaga iyo heesuhu ay heesuhu bataan
sax sax weeye marka marka marka bal heesta ugu horeysa ee aan wareysigan ku dahfurayno adaan ku siinaya dookhaasi tee baan ka dhignaa
horta heesaha heesahayga anugu kalama jecli nin carruurtiisana kalama jecla heesaha aniga aan qaadan leeyahay ma kala jecli hase aatee haddaa i tiraahdo soo dooq waxaan usoo dooqayaa aan ku bilaabayaa heesta la yidhaahdo saafi waa garta saafi marka waa kolley sida ka muuqata waa magac dumarna way noqon kartaa erey soomaalina wuu yahay marka labadaasi waa dhinacee
saafi dee waa magac magac dumar wey ha laakiin asal ahaan waa kelmad soomaaliya soo ma waa kel- kelmad soomaali wey marka saafi waxaa loo yidhi malaha aslinimada iyo xariirnimada marka ma marka qof marka qof dumar oo jirta miyaa mise waa loogu halqabsaday un
adiguna saafi bilan hey hey naftaan kaaga dhigay sidee sahalyaanay kula noqon sahalyaanay kula noqon waa lala dardaarmaya bal ii kaada hadda heestaas aan noo raadiyey dhegaystayaasha iyadoo la xamaysan si ay bal usii dhegaystaan
sagaal baxay damuudee sasabkaada muuqiyo nahaaga wada siman nasuurada wacan ee saruurada wara sagaal baxay damuudee sasabkaada muuqiyo nahaaga wada siman nasuurada wacan ee saruurada wara Yeah. Yeah. adiguna saafi bilaanee naftaan kaaga dhigay sidee saalyaanay kula noqon saalyaanay kula noqon
waa garta cabdilaahi
ah marka waa gartay saafidan aad la hadlaysa dardaaranka intaan leeg aad u diraysa waa tuma
tani waa heesta mataqaanaa iska baxday kolley ninkii mualifkii heesta sameeyey ayaa heesta sidantan u sameeyey
kuma ahaa fana abwaankaasi
abaan xasan siyaad culusow sharmooge ayaa la yidhaha oo iminka soomaaliya oo ku nool waa gartay laakiin adiga en, dareen gaara ma kuu leedahay haysto
ah si wacan bay dareen gaara iigu leedahay inta badan heesahayga oo dhan waxa weeye aniga ayaa qaabka loo sameeya dalbada marka maaday kaa turjubaan noloshaada gaarka ah inta badan aniga turjumaan waa gartay tanoo kale dareenka gaarkay kuu leedahay makula qaybsan karnaa annaga iyo dhegeystayaasha wallaahi hadda wax mataqaanaa heese oo kasii kasii mataqaanaa eh, kasi- ka- kasii dhow baa jira laakiin tan hadda mataqaanaa kolley waxa weeye qof markaas mataqaanaa oo oon la waaninayo oo aan waaninayo oon leeyahay macnaha sida aan mataqaanaa nafta aan kuu siiyey mataqaanaa waa inaad iila wadaagtaa intaas ayaan ku hakinayaa waraysiga fanaanka cabdulaahi cabdi wehliye qayb kale oo xiiso leh oo ay ku jiraan heese jacayl oo dananaya ayaan toddobaadka dambana idinka hayaa fanaanka haddii alla idmaynta ka horraysa nabadgelyo
cidiya dhulkii